halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidaan idiin ballan qaadnay oo aad ku maqleyseen warbixinteeni ugu dambeysaba dhegeystayaal ama wargelinteenii ugu dambeysaba maalin walba waxa aad ku maqli doontaan v o a warbixinadii ugu dambeeyey ee halka ay marayso doorashada iyo musharaxiinta qadka magaalada muqdisho ee telefoonka waxaa si toosa ugu jirta waryaheena zaynab abuukar haye zaynab saaka maxaa la filayaa inay musharaxiintu soo gudbiyaan marka ay baarlamaanka hortagaan
falastiin aada baad u mahadsan tahay markii lagu dhawaaqay shan iyo labaatanka musharax ee tartanka u taagan guddiga doorashada waxa ay bakti nasiib u sameeyeen sida khudbadaha ay u kala horeyn doonaan iyadoo meel banaan la dhigay warqado ay ku qoran yihiin nambarka koowaad ilaa shan iyo labaatan tirada musharaxiinta tartamaya waxaana musharax walba u qaaday wakiil ka socday iyadoo ugu horeyn qofka koowaad ee khudbada ka jeedin doona baarlamaanka maantana uu noqday amaba uu ku guuleystay profesor axmed ismaaciil samater qofka labaad ee khudbada ku qoran waa xuseen khaliif jaamac qofka saddexaad ee khudbada baarlamaanka ka hor aqrin doona waa maxamed axmed saalax qofka afaraad ee khudbada qaadanaya waa cabdulaahi axmed cadow qofka shanaad ee khudbada ku qoran waa maxamed cabdulaahi omar qofka lixaad ee nasiibka u yeeshay in khudbada uu maanta baarlamaanka ka horjeediya waa madaxweynaha waktigiisa uu dhammaanayo shariif sheekh axmed isla lambarka toddobaad qofka toddobaadna waxaa galay ra-iisul wasaaraha waktigiisa uu idlaanayo profesor maxamed cabdiweli maxamed cali gaas qofka sideedaad waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo qofka sagaalaad waxaa ku guuleysta oo khudbada ku qoran salaad cali jeele qofka tobanaad wuxuu noqday cumar salaad cilmi marka tobankan musharax ayaa maanta khudbadahooda barnaamijkooda siyaasada iyo taariikh nololeedkooda waxa ay dhammaantood ka horjeedin doonaan sagaalka saddexda galabnimo baarlamaanka hortiisa sida uu ii xaqiijiyey xildhibaan maxamed cumar maxamuud maclow oo ka tirsan guddiga doorashada islamarkaana ahaa xubnihii sida gaarka u qaabilsanaa qabashada araajida iyo qoraalada musharaxiinta tartamaysa wuxuu ii sheegay in musharax walba labaatan daqiiqa loo qorsheeyey amaba hadalka uu qaadan doono khudbadiisa ay tahay maadaama maalin jimco ay tahay salaada khudbada kadib saddexda galabnimo ayay dhammaantood hawsha bilaaban doontaa diyaargarow xoogan baa hadda ka jira magaalada muqdisho waxaa si weyn loo diyaariyey xarunta baarlamaanka soomaaliya ee golaha shacabka halkaas oo musharaxiinta khudbadooda ay ka jeedin doonaan waxaana ay ku xirnaan doontaa hadba sida ay u kala xamaasad badan yihiin qodbooyinka amaba ay usoo jiitaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya zaynab musharaxiinta kale iyana wakti ma loo qabta ay jeedin doonaan qudbooyinkooda
falastiin musharaxiinta kale ee xiga ee iyagu nambarada kale ku guuleystay maalinta sabdida ee birita ah ayay khudbadahooda jeedin doonaan waxaa ugu horeyn doona maalinta birito khudbada qaadan doona cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi qofka laba iyo tobanaad khudbada ku-xiga wuxuu noqon doonaa xasan sheekh maxamuud saddex iyo tobanaad lambarka waxaa galay oo khudbada ku qoran isla maalinta sadida yuusuf garaad cumar qofka afar iyo tobanaad waxa uu noqday ibraahim cali xuseen qofka shan iyo tobanaad ee khudbada ku qoran sabdiga waa maslax maxamed waa mahadsan tahay zaynab inagoo liiskaas liiskaas dhegeystayaasha ay boggeena internetkana ka daalacan doonaan markaad fiiriso ololaha doorashada magaalada muqdisho sidee hadda uga socdaa musharaxiinta gaar ahaana hadda xiliyada habeenkii oo kale waxaad moodaa inay ahaan jirta xilli ay aada musharaxiinta ay u ololeeyaan marka la fiiriyo doorashooyinkii kuwan ka horreeyay ee ka kala dhacay jabuuti iyo nairobi hadda waa sidee heerka ololaha ee magaalada adoo soo koobaya
magaalada muqdisho heerka ololaha waa heerkii ugu sarreeyay oo habeeni maalin isku mid ayay u yihiin musharaxiinta loolanka adag ku jira waxa ay wadaan barnaamijyo siyaasadeed oo kala duwan musharax walba waxa uu qaabilayaa mudanayaasha baarlamaanka sidii codka kalsoonida uu uga heli lahaa labadii cisho ee ugu dambeysay ayay ololaha iyo shirarka jaraa-idba ka socdeen hoteelada magaalada muqdisho musharaxiinta ay ka degan yihiin ama hoyga ay magaalada muqdisho ka degan yihiin hase ahaatee habeennimadii xalay waxay ahayd habeenkii ugu sarreeyey kulamada iyo loolanka musharaxiinta ay wadeen oo ammaanka magaalada muqdisho si weyn ayuu isku bedelay bilihii ugu dambeeyay taa ayaa sahashay in habeenii maalin musharaxiinta ay loodankooda si isku mid magaalada muqdisho ay kaga wadaan inkastoo aan la shaacin karin musharaxa rasmiga ee codadka baarlamaanka heli doona waxaa xusid mudan falastiin iyadoo magaalada muqdisho ammaankeeda ciidamadu ay si aada u ilaalinayaan islamarkaana ay diyaargarow xoogan loogu jiro doorashada markii ugu horeysay dhowr sano kadib haddana magaalada ay habeenadii ugu dambeeyay ay ka jireen weeraro gaadmo loo geysanayay saldhigyada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee magaalada muqdisho habeennimadii xalay waxaa ugu dambeeyay magaalada muqdisho oo ka dhacay dilal kala duwan ilaa saddex qof baa lagu dilay meelo kala duwan degmooyinka magaalada muqdisho ee fiidnimadii xalay waa mahadsantahay zeynab waxaan kusoo weerar bambaano oo lagu qaaday ciidamo dowladda ka tirsan oo dhimasho iyo dhaawac sababay meel u dhow isgoyska markaasi magaalada muqdisho Waa mahadsantahay gaar ahaan Zeynab.
Gaab.
waa mahadsan tahay idaacadeena soo socda ayaad dhegeystayaal kaga bogan doontaan warbixinadii ugu dambeeyey ee tartanka doorashada iyo musharaxiinta iyo weliba xaalada ammaanka ee magaalada muqdisho taasi waxay ahayd waryaheena zeynab abuukar oo qadka muqdisho ee telefoonka si toosa ugu jirtay